bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin أma bعd qala الmؤlf raximh اllah taعalى wزiyadaة raawiihima ay الصaحiiحi wاlxasn maqbulaة ma lam taqac munaafiyaة lriwaayaة man huwa أwhq mman lam ydkur tilka الزiyaadة meeshan wuxuu uga hadlayaa mabxath la yidhaha ziyaadatu hiqa qofka hiqada ah waxa uu ziyaadiyo hiqa marka la leeyahayna d hadda waaa hiqa waxaa loo jeedaa ninka dabdiga leh dabdigiisu ama ha noqdo taam ama ha noqdo khafiif waa ninkii xadiidkiisu ou xasanka ahaa iyo midka xadiidkiisu ou saxiixa noqon lahaa haddii ninka tilmaantaa leh xadiidka uu ku ziyaadiyo jumlo ama erey uu ku ziyaadiyo ee ziyaadadaasi see loola tacaamula ayb wuxuu dhe wuxuu leeyahay marka ziyaadadaasi waxaa loola tacaamulayaa waa la fiirinayaa marka la tax isagu labow u qeybiyey mararka qaarna saddex baa loo qeybi karaa mid waxa ay tahay ziyaadadu horta inaynan mukhaalifo aynan ahayn oo aynan khilaafaynin maa rawaahu lbaaquun ila mar haddii ziyaado la sheegay ninaa ziyaadadan la yimid kuwo kalena lama imaanin marka ninkan ziyaadadiisu haddaynan khilaafaynin kuwa kale ruwaadda kale ama raawiga isaga kale ka xooga badan haddii uunan khilaafaynin oo ziyaadadiisan wax mukhaalafa aynan wadanin ziyaadadu waa maqbuula haddii ay khilaafayso oo ay markaa yacni wixii ay inta kale ee aan ziyaadada la imaanin hadday khilaafayso ziyaadadu hayru maqbuula waayo ma la aqbalaayo ayb nooc saddexaad baa jiro oo beyna beyna ah dhinac marka laga fiiriyana waa muwaafiqa dhinac marka laga fiiriyana waa mukhaalifa middaas marka beyna beyna noqonaysaa waa midda taqyiid oo kale ziyaadadii waxay la imaanaysaa qeyd waxbay qeydeysaa ayb oo ragga kale maalan wixii ay idlaaqeen ayaa ziyaadadu ay taqyiid ku sameynay masalan jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran alardu waa layska idlaaqay ziyaadada marka jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa lii tahuuran turaabtii marka waxay noqo waa qeydi kartaa qeyd bay noqon kartaa dhulkii dhulku carana waa yahay hayr caro heyrkeedna waa yahay marka ziyaadadan wa turbatuhaa oo kale taqyiid bay wadataa taqyiid waxbay qeydeysaa markaasoo kale ziyaadadu hadday marka ama ay taqyiid samaynayso ama ay takhsiis ay samaynayso ama riwaayo mujmal riwaayada hore ay mujmal tahay iyadu ay wax fasirayso sina waa u waafa waxba uma khilaafayso sina waxbay u khilaafay ayb lianna taqyiid la-aantu iyo waa iskhilaafsan yihiin marka wax mudlaqa ay yihiin ayb midda noocaasana marka waa beyna beyna middaas marka culamaau lxadiid qaacido mudarida ma qabaan qaacido mudarida oo ay u raacaan ma leh hadba qaraa-inta unbay la waree laay la wareegayaan mararka qaar waxaa la arkaa inay ziyaadada saxiixiyaan mararka qaarna inay daciifiyaan baa laga yaabaa shuduud iyo wax ku xukumaanoo inaan aqbalin ayb mar walbaa meesha marka waxaa ka baxayo ilaaqa ah aziyaadatu min athiqati maqbuulatun tan la ilaaqaya meesha waa ka baxaysaa sanaacada culamaa lxadiid ma ahan sidaas fuqahadu ayagu laakiin sanaacatuhum sidaas waay sababtoo ah awalba markaan saxiixa kasoo hadlaynay waxaan dhahnay ayagu wax shuduud la yihaha ma shardinaynin cadamu shuduud ma shardinaynin fuqahadu ee ninkii aan cadamu shuduud shardinin ziyaadada waa iska aqbalaa laakiin ninka xaggana cadamu shuduud kusoo shardiyey halkaana idlaaqaayo oo dhahayo aziyaadatu min athiqati maqbuulatun kalaamkiisa waxbaa ku jira ninkaas mabaaxiftaas bau rabaa marka halkaan inuu uga hadla marka ziyaadada marka laga hadlaya sanadkana waa gele matnigana waa gelaysaa ha u qaadanin ziyaada inaan matni keliya ka hadlayno mararka qaar ziyaadadu waxay ka imaaneysaa baabkani wuxuu gelayaa sanadkii oo maala tacaarud alwaqf walirsaal waxaan ujeeda tacaarud alwaqf walrafci tacaarud alwasli walirsaal oo kale waxyaabahaas oo kale waxay ku jiraan iyada lafteeda nin baa wax ziyaadinaya nina ziyaadadii lama imaanayo ayb marka ziyaadatu hiqa iyo laga hadlayaana waxay tahay waa haddii xadiidka makrajkiisu ou mid yahay isku mid yahay laakiin haddii labada a labada xadiid makrajkoodu isku mid ounan ahayn oo meelna uu yahay min riwaayati zuhri oo kale uu yahay meel kalena min riwaayati camr bni dinaari oo kale uu iska yahay laba xadiid oo kale gaara waayo markaasna ee xadiidka marka sheekh laga maqlay ee makrajkiisu ou hal meel ka soo baxay ee ruwaadii qaarna ay ziyaadadii aanay la imaanin mid kamidana uu la yimid wax laga hadlayo ayb markaa wuxuu yidhi waziyaadatu raawiihimaa ay saxiixi walxasani saxiixa iyo xasanka raawigooda ziyaadadiisa maqbuulatun mid la aqbalayo waa goorma maa lam taqac maa lam tuujad haddaan la helin waayo iyadu ziyaadadu munaafiyatan xaal ay tahay iyadoo markaa yacnii anfinayso liriwaayati man qof riwaayadii huwa isaguba awthaqu ka hiqanimo badan ayb minman lam yadkur ayb minman axad lam yadkur aan sheegin tilka ziyaadati ziyaadada aan sheegin ayb maa lam taqac maa lam tuujad haddaan la helin ziyaadadii munaafiyatan xaalay tahay tu anfinayso iyadoo ah liriwaayati man qof riwaayadii huwa isaguba awthaqu ka hiqanimo badan miman lam yadkur oo ah kuwa aan sheegin tilka ziyaadata aan sheegin ziyaadadaas aan sheegin ayb lianna ziyaadata maxaa yeelay ziyaadada imaa an takuuna inay ahaato laa tunaafii yacni inaynan caaridaynin laa tanaafiya cafwan imaa an takuuna inay inay ahaato laa tanaafiya wax tacaarud beynahaa iyada iyo wa beyna riwaayati man qof riwaayadii lam yadkurhaa aan sheegin sidaa inay tahay fa haadihi midaani tuqbalu waa la aqbalayaa mutlaqan sideedaba liannaha maxaa yeelay iyada fii xukmi alxadiidi almustaqili waa xadiid gaar ah xukunkiisa iyay dhexdiisa ayay tahay alladii xadiidka oo yanfaridu bihi ou la gooni noqonayo athiqatu hiqada ou la gooni noqonayo walaa yarwiihi ounana warinaynin can shaykhihi shaykhiisa hayruhu isaga keyrkii aanu ka warinaynin oo kalaa loola dhaqmaya marka waziyaadatu raawiihimaa raawiga laga hadlaya waa saxiixa iyo xasanka raawigiisa waxa uu ziyaadiyaa maqbuulatun waa la aqbalaa goorma maa lam taqac munaafiyatan waa haddii aynan dhicin oo aan la helin iyadoo anfinayso o diidayso liriwaayati man qof riwaayadii huwa awthaqu awhaqudan marka laba ictibaar ayay leedahay leanna raawi baa la rabaa ziyaadadiisa in la la cabiro cidda uu khilaafaya ayaa dhinaca kale dhinaca kale taallo ee isaga laga rajixi doono riwaayadiisu hadday munaafiyo noqoto hiqannimadaas badan hiqannimo badnaantu waxay noqon kartaa imaa bilxifdi ow bilkahrati ama xifdi ama kahra labadaas raawigani maalan ziyaadou la yimid mararka qaarba wuxuu khilaafayaa hal nin bis halkaas nin laakiin waa ka hiqanimo badan yahay maalan isagoo dabdigiisu ou khafiif iska ahaa ayaa maaligoo kale u khilaafaa liman huwa awthaqu soo maha marka ayb mararka qaarna dad isaga lamidou khilaafayaa kama hiqanimo badnan laakin waa ka badan yihin xagga cadadkay ka badan yihiin hal nin baa ziyaadadii la yimid saddexna lama imaanin kahrada ayaa marka tawhiiqa ka badinayso ninkan ayb markaa markau leeyahay maa lam taqac haddaan la helin ziyaadadu munaafiyatan iyadoo markaa anfinayso oo khilaafaysa yacni liriwaayati man qof riwaayadii huwa isaguba awthaqu ka hiqanimo badan ka hiqanimo badan ama kahra waa ka badan yihiin ama waa ka xifdi badan yihiin ayb hal nin waaye laakiin wuu ka xifdi badan yahay mimanna ah kuwaa marka ka hiqanimada badan isaga lam yadkur aan sheegin tilka ziyaadati ziyaadada aan sheegin kuwa aan ziyaadada sheegin baa isaga ka hiqanimo badan waa ka badan yihiin ama hal nin waayo oo isaga ka xifdi badan waayahay lianna ziyaadata maxaa yeelay ziyaadadu imaa an takuuna ziyaadadiiba wadda kala qaybinaya marka imaa an takuuna inay ahaato munaafiyatan mid anfina ima an takuuna inay ahaato laa tanaafiya baynaha wa bayna riwaayati man ima an takuuna inay ahaato laa tanaafiya wax yacnii isdiiditaan ama tacaarud inuunan jirin beynahaa iyada ziyaadada iyo wa beyna riwaayati man iyo dad riwaayadiis ama qof riwaayadii lam yadkurha aan ziyaadada sheegin kii aan ziyaadada sheegin iyo ninka ziyaadada wata riwaayadiisu yaan iska hor imaanayninba wax mukhaalafo a ma jirto ayb dami kara male ayb fahaadihi midaani tuqbalu waa la aqbalayaa buu yidhi mutlaqan sideeda fahaadihida tee waayo waa midda aan wax mukhaalafo ah iyo tacaarud ounan jirin liannahaa maxaa yeelay iyada fii xukmi lxadiidi bay xadiid xukunkii bay leedahay almustaqili ayb ninkii la goonida noqday xadiidkiisa ayay la xugun tahay marka aladii yanfaridu bihi hiqatu hiqada uu la gooni noqonayey walaa yarwiihi can shaykihi gayruhu sheekhiisana nin kale oon isaga ahayn aanu ka warinaynin ayb meeshaas marka ninkani hadduu xadiid keligiis wariyaba waa la aqbali lahay soo maa markaan aynan ziyaadadu waxba khilaafaynin waxaad kasoo qaadaysaa xadiid mustaqil ah oo ninkani sheekhiisa isaga keligii uu ka maqlayo cid kale aynan ka maqlin ayay la mid noqonaysaa ayb wa imaa an takuuna iyo inay tahay ziyaadadu munaafiyatan mid anfinayso bixaysu meel yalzamu ou ka laasimayo min qabuulihaa iyada aqbalitaankeeda waxaa laasimayo raddu riwaayati riwaayada radinteeda al-ukhraa kale haddii isaga tiisa la qaato riwaayadii dadkii kale ee ama ninkii ka xifdiga badnaa ama raggii kale oo aan la imaanin ziyaadadan riwaayadooda in la radiyaa ka dhalanayso fa haadihi midani allatii tii weeyaan yaqacu ou dhacayo atarjiixu tarjiix beynahaa iyada ziyaadada iyo wa beyna mucaaridihaa iyo kaka midda caaridaysa iyada ka hor imaanayso ayb fa yuqbalu waa la aqbalayaa alraajixu midda raajixa la aqbalayaa wayuraddu lmarjuuxu midda laga raajixsan yahayna waa la radinayaa hadday ziyaadadu marka mukhaalifo ay tahay waa in tarjiix la aada marka haddii ninkan ziyaadada la yimid dad ka badan oo khilaafay ama nin ka hiqanimo badan oo khilaafay isaga tiisa waa lawaa marjuux baa laga dhigayaa middan kalea la rajaxayaa kahrada ama xifdigaa wax lagu rajaxayaa markaa maxaa yeeley haddii isaga ziyaadadiisa la qaato waxaa ka dhalanaya intan tirada badan warkooda in iyada iyaga laga tago leanna maxaa yeelay labada layskuma qaadan karo waa in mid un laga tago tee laga tegayaa marka isaga tiisa in laga tagaa fudud leanna waa hal nin ayb ama kahraa looga badan yahay ama xifdi baa looga badan yahay washtuhira can jamcin min alculamaa'i waxaa aada looga shuhraysiiyey jamci min alculamaa'i culimada ka mid ah alqowlu qowl biqabuuli ziyaadati ziyaadada aqbalitaankeeda mutlaqan sideedaba la aqbalo ayaa agtooda aada uga caan baxday min gayri tafsiilin tafsiil la-aan iyadoon ziyaadada mukhaalifa miya mase hayru mukhaalifa iyo aan la dhihin dad badan marka agtooda waxaa aada uga shuhrowday oo looga caan bixiyey in layska qaato aziyaadatu min athiqa maqbuula la yidhaha walaa yata-ataa dalika arrintaa ma toosnaanayso calaa ariiqi lmuxadisiina muxadisiinta jidkooda korkeeda arrintaa kuma toosnaanayso aladiina muxadisiinta oo yashtariduuna shardinayaan fi saxiixi saxiixa dhexdiisa ku shardinayo allaa yakuuna inuunan ahaanin saxiixu shaadan kuwii sidaa muxadisiintii sidaa shardiyey warkaas agtooda mustaqiim korkooda ku noqon maayo uma yufasiruuna shuduuda dabadeedna marka shuduudka ku fasirayo bimukhaalafati hiqati ninka hiqadaa oo khilaafo man huwa awthaqu minhu nin isaga ka hiqanimo badan yacnii ninkii saxiixana u shardiyay cadamu shuduud shuduudkana ku qeexay oo yidhi mukhaalafatu athiqati man huwa awthaqu minhu yidhi ee ninkaasi dariiqadaas muxadisiinta ma ku toosnaanayso in la yidhaha aziyaadatu min athiqa maqbuula layska aqbalo leanna shuduudku muxuu noqonaa hadhow marka waalcajabu waxaa la yaab le buu yidhi marka miman akfala dalika miman yacni qo axad ama dad akfala daalika arrintaa ka dhoohanaaday oo iyaga yacni qalbigooda uu ka marnaaday ayb oo minhum iyaga ka mid ah maca ictiraafihi isagoo weliba qiran oo qiranayo ictiraafayo biishtiraadi intifaa'i shuduudi shuduudka anfoomitaankiisa shardintiisa haddana qiranayo fii xaddi lxadi fii xaddi alxadiidi asaxiixi xadiidka saxiixa tacriifkiisa dhexdiisa ayb ku shardinayo wakada alxasani xadiidka xasanka ee dhexdiisana ku shardinayo sidaa ictiraafsan yacnii dad badanoo waxaa jira uu leeyahay shuruuddaa ictiraafayo oo allaa yakuuna shaadan shaadku waa mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa awlaa minhu intaas waa ictiraafaya xadiidka saxiixa iyo xasanka ayuu u shardinayaa haddana maca dalika aziyaadatu min athiqa maqbuula u itlaaqaya kaasi marka wuxuu leeyahay layaab waayuu leeyahay marka qofkaasi dhoohanaantiisa shardigiina isagaa isku xiraya isku dabraya haddana maca dalika ziyaadadan buu idlaaqayaa walmanquulu shayga laga soo naqlinayo can a'immati alxadiidi a'immatu alxadiid laga soo naqlinayo almutaqadimiina ee hore ka cabdiraxmaan bni mahdiy wayaxya alqaطaan waaxmed bni xambal yaxya alqaطaan iyo ibn lqaطaani alfaasiga isku mid mea mugta wax badanaa u dhexeey waaxmed bni xambal wayaxya bni maciin wacaliy bni اlmadiniy wاlbukhaariyi waabi zurcata waabi xaatimi wالnasaa-iyi wاdaara quطniyi waغayrihim oo kale sida laga soo shayga laga naqlinayaa wuxuu yahay ictibaaru tarjiixi tarjiixa in la fiiriyo oo yacni markaa la ictibaariyo fii maa yatacallaqu waxa ku tacalluqaya dhexdiisa biziyaadati ziyaadada iyo wagayrihaa ziyaadada iyo keyrkeedba waxa ku tacalluqaya baabu tarjiixay gelayaan waa dhici kartaa mararka qaar in la ziyaadadan la rajaxo dhinaca kale qofka joogo oo aan markaasi hal qof oo aan xifdi badnayn inuu isaga laftiisa yahay oo ninka ziyaadadan la yimidba inuu xoog bato ayb mararkaas oo kale marka tarjiix bay ku socdaan culimada shayga laga soo naqliyay a'imat lxadiid waa sidaas ictibaaru tarjiixi fi ma yatacalaqu waxa ku tacalluqaya biziyaadatihi wagayriha walaa yucrafu lama yaqaano can axadin axad xaggiisa oo axadkoo minhum iyaga ka mida iطlaaqu qabuuli ziyaadati ziyaadada aqbalitaankeeda iطlaaqeeda looma yaqaano culimada xadiidka qof ka mida oo iska iطlaaqay oo yidhi aziyaadatu min ahiqati maqbuula ma leh ayb meeshaas marka ibnu xajar annukat calaa kitaabi bni salaaxa fuqahaduu ka sheegay inay iyagu iطlaaqaan aziyaadatu min ahiqa maqbuula sidaa inay iطlaaqaan sidoo kale alimaamu nawowi alimaamu nawowi isaga laftiisa saniicuhu fi sharxi lmuhadab sharxu lmuhadabka iyo kutubaha sidaas oo kale ah waxaa ka muuqata ayuu yidhi in uu aziyaadatu min ahiqa maqbuula mutlaqan inuu ku wado oo mararka qaar uu leeyahay sidaas uu tilmaamayo ayb bayhaqi laftiisa mararka qaar waad moodaa inuu markaa inta badan isagoo dee tarjiixa iyo cilalka iyo aad buu u yaqaanaa laakiin haddana masaa-isha doodu ay ka taagan tahay mararka qaar waxaad arkaysaa isagoo ziyaadada saas oo kale idlaaqahay marar badanna haddaad akrisaan kitaabkan aljawhar الnaqiy fi raddi cala اlbayhaqiyi oo ibnu turkumani uu leeyahay ibnu turkumaniga xanafiga ee yacni muxadidka ah uu leeyahay ee uu ku tacqiibinayo bayhaqi waad arkaysaa meelaha qaarkood marka ziyaado sidaas oo kalea isagoo aada wax ku dhisay ama sideeda u qaatay baad arkeen ibnulqayimna waa u garsooraa tahdiibu sunanka abu daawuudka tacliiqaadka uu ku leeyahay mararka qaar buu markaa wuxuu farta ku godaa ziyaadaad bayhaqi markaa uu saas oo kale iskaga idlaaqay laakiin isagu dariiqadiisa saas ma aha leanna marar badan buu ziyaadaad uu cilaynayaad arkaysaa ayb sunan lkabiirka iyo khilaafiyaadka iyo waayahay marka looma yaqaanu leeyahay shayga marka manquulka wuxuu yahay ictibaaru tarjiix kaas unbaa manquul ah oo aimadaa laga soo naqliyaa ee tirmidigana da waa annaga ku aragnay wax badan isagoo ma ziyaadaadka aada uga hadlo oo marna yacni riwaayada mawquufada ah rajaxayo oo midda marfuucada diidayo mar mursalkau rajaxayaa wuxuu ka rajaxayaa ziya- musnadka oo kale ayuu ka rajaxayaa mararka qaarna musnadka uu rajaxayaa oo ziyaadadii ah oo wuxuu leeyahay marka musnadkaa raajixa meeshan hadba marka qaraa-in unbay daba soconayaan iyaga wa acjabu min dalika wuxuu yidhi arrintaa waxaa kasii yaab badan iطlaaqu kahiirin in badan sii deyntooda min ashaaficiyati shaaficiyada ka mida alqowla ay sii daayaan qowlka biqabuuli ziyaadati hiqati ziyaadad hiqada ziyaadadiisa in la aqbalo qowlka ah ay ilaaqaan taasaa sii yaab badan buu leeyahay in badan oo ka mida shaaficiyada maca ana nasa shaaficiyi iyadoo naska shaafici yadullu ou tusayo calaa gayri dalika warkaas keyrkiis cala alaqali waxay ahayd buu leeyahay imaamkooda inay warkiisa inta fiiriyaan oo ay bal wax ku ay ku wadaan sidaas wax ilaa madhabta qawaacidkay ku dhisan tahay usuushay ku dhisan tahay imaamkaa iska leh nacam marka imaamkii inay qawa yacni usuushiisii fiiriyaan waay usuusha imaamu shaafici oo mas'aladan ku tacalluqdo aziyaadatu min athiqana sidan soo socota waay fainahu qaala wuxuu yidhi fii athnaa'i kalaamihi hadalkiisa calaa maa yacni kii korkiis ahaaday yuctabaru bihi yacni lagu ictibaarinayo xaalu raawi raawiga xaalkiisa fi dabdi dabdiga dhexdiisa ah maa nasuhu buu ka yidhi markuu sheegaya raawiga dabdigiisa waxa lagu ictibaariyo oo ninkan waa daabid iyo daabid maaha iyo lagu dhaho markuu ka hadlayo wuxuu yidhi maa nasuhu wax marka naskiisu yahay sidan wayakuunu idaa ashraka wayakuunu raawigu wuxuu ahaanayaa idaa ashraka axadan ya idaa sharaka ayb ayb wayakuunu idaa sharika axadan wuxuu ahaanayaa hadduu axad la wadaagsado min alxufaadi xufaadda ka mid ah lam yukhaalifhu ma khilaafayo fain khaalafahu haddii uu khilaafo fawujida xadiiduhu xadiidkiisa la helo anqasa mid ka nuqsaami badan oo ka naaqisan kaana wuxuu ahaanayaa fii dalika kaaga dhexdiisa waxaa ahaanaya daliilun daliil calaa sixati makhraji xadiidihi xadiidkiisa makhrajkiisa sixadiisa wamataa goortii khaalafa ou khilaafo maa wasaftu waxaan soo tilmaamay adara dalika bixadiidihi arrinkaa xadiidkiisiibuu dhibayaa intahaa kalaamuhu yani hadalkan marka maxaa laga fahmaa warkan wuxuu leeyahay raawigu haddii uu raawi kale la wadaagsado xufaadda ka mid ah ma khila waa inaanu khilaafin raawiga aan dhahayna waa daabit waa inuunan khilaafin haddii uu khilaafo waa la kala qaadaa marka haddii uu khilaafo fawujida xadiiduhu anqasa markaa la arko xadiidkiisu inuu ka naaqisnimo badan yahay ziyaado ma ahaya waa ka naaqisan yahay kaana fii dalika daliilun calaa sixati makhraji xadiidihi xadiidkiisa makhrajkiisu saxiixnimadiisa ayuu arrintaasi ay tusaysaa nuqsaantu maxaa yeelay ziyaadatu taxari baa ninkaa ka muuqdo waa nin daabit ah oo ziyaadadii iska ilaalinayo intuu wax ziyaadin lahaa haddiiba uu ku shakiyo waa nuqsaaminaya ninkaa marka waa daabit mutaxari ah weliba waa nin marka ahlu taxari ah haddii marka uu riwaayo haddii uu wax khilaafayana hadduunan ziyaado ku khilaafaynin naqsi uu ku khilaafayo wuxuu leeyahay marka waxay tusaysaa calaa sixati makhrajihi wamataa khaalafa markuu khilaafo maa wasaftu wuxuu soo sifeeyey waa maxayna hadduu ziyaado ku khilaafo waay wamataa khaalafa waa hadduu ziyaado ku khilaafo ayb adara dalika bixadiidihi waa dhibay xadiidkiisa leanna ziyaadadu haddii la yska aqbalaayo mutlaqan la aqbali lahaa adara ma uunan dhahayn ma fahamteen meeshaas maalan raawigan tusaale aan bixino waxaa la ysku khilaafay waxaa shaki ka galay maalig baana aada saas u samey jiray xadiidka marfuucnimadiisa iyo mowquufnimadiisau ka shakiyey markaasu waa waqfinaa imaam maalik mowquuf ahaan uu ku warinaa hayruhuna waxay ku warinayaan iyaga markaasi marfuuc bay ka dhigayaan isaga marka wou khilaafay laakiin muxuu ku khilaafay naqsi leanna rafciga iyo waqfiga ayuhumaa anqas rafciga iyo waqfiga yaa naaqisan labadooda waqfigaa naaqis ah ayb irsaal iyo waxaa iskhilaafay isnaad musnad iyo mursal haddii raawiga ou mursal ka dhigaayo isaga oo uunan ku dhicin inuu ziyaadiyo markaa si uu xadiidka musnad u noqdo ninkaa waa mutaxari shaafici marka wuxuu leeyahay naqsigu dabdigiisa waxba uma dhibaayo khilaafka uu naqsi ahaan ugu khilaafayo waxba ma dhibaayo haddii laakiin sidaasi ka duwan u khilaafo sidaasi ka duwan maxay noqone ziyaadow ku khilaafay hayruhu waqfi buu ka dhigay isagii baa marka nebigu u tallaabiyey waa rafciyey hayruhu mursal ahaan uu ku wariyey isaga meeshii wuxuu ku daray raawi markaasuu musnad ka dhigay maanta marka wuxuu ku khilaafay soo maha ziyaado naqsi kuma khilaafay hadduu ziyaado ku khilaafo wuxuu leeyahay adara dalika bixadiidihi ee haddii ziyaadada shaafici iska aqbali lahaa oo isaga markaa yacni aziyaadatu min athiqa maqbuula agtiisa ka ahaan lahayd ee sidaa uma kala saareen soo maha mabaaxidtan marka ma laga helayo kutubta waaweyn ayb wamuqtadaahu warkan marka muqtadihiisu waxa uu yahay annahu idaa khaalafa hadduu khilaafo fa wujida xadiiduhu xadiidkiisa la helo asyada mid ka ziyaado badan adara dalika kaagaas wuxuu dhibayaa bixadiidihi fadalla wuxuu tusay calaa ana ziyaadata alcadli cadliga ziyaadadiisa cindahu agtiisa laa yalzamu qabuuluhaa mutlaqan laa yalzamu ma waajibayo ma laasimayo qabuuluhaa aqbalitaankeeda mutlaqan in loo aqbalo sideedaba wainamaa tuqbalu waa la aqbalaa ziyaadadu min alxuf min alxaafidi baa laga aqbalaya ninka xaafidka ah yani nin xaafid ah oo qeyrka uu khilaafayana aan isaga la mid ahayn fainahu ictabara wuxuu ictibaariyey an yakuuna xadiidu hada lmukhaalifi midkan mukhaalifkaa xadiidkiisu anqasa inuu mid nuqsaan nuqsaan nuqsaansanaan badan inuu yahay min xadiidi man uu ka nuqsaansan yahay khaalafahu isaga khilaafayo min alxufaadi wa jacala wuxuuna ka dhigay nuqsaana hada raawi raawiga nuqsaantiisu min alxadiidi uu nuqsaaminayo daliilan daliilba wuxuu uga dhigay calaa sixatihi xadiidka sixadiisa liannahu maxaa yeelay yadullu wuxuu tusayaa naqsigu calaa taxariihi dadaalkiisa iyo is-ilaalintiisuu tusayaa wajacala wuxuuna ka dhigay maa cadaa dalika kaagaa wixii ka soo haray mudiran mid dhibaya bixadiidihi xadiidkiisa fadakhalat fiihi ziyaadatu maa cadaa dalika maxaa soo galay ziyaadadii waa soo gashay marka fadakhalat fiihi ziyaadatu baa soo gashay falow kaanat cindahu agtiisa hadday ahaan lahayd shaafici ziyaadadu maqbuulatan mid la aqbala mutlaqan sideedaba lam takun maynan ahaateen mudiratan mid dhibayso bixadiidi saaxibihaa saaxibkeeda xadiidkiisa ayb taxriirkaas waa la fahmaya ila tahay haddii su-aalo laidinka weydiiyey waa fahmaysaa fain khuulifa ay iraawi biarjaxa minhu limaziidi dabdin aw kahrati cadadin aw gayri dalika ayb intaa marka ziyaadadii xukunkeedii halkaas uga soo baxay wuxuu gelayaa hadda marka raawiga haddii la khilaafo see loola tacaamulaa mukhaalafada fain khuulifa haddii la khilaafo ay raawi raawiga raawigan ka hadlayna kee waayo raawi صaxiixi walxasan ayaan ka hadlayna haddii la khilaafo biarjaxa minhu lagu khilaafo marka biriwaayati arjaxa minhu mid isaga ka raajaxnimo badan riwaayadii loogu khilaafo ayb muxuu kaga raajaxsan yahay isaga limaziidi dabdin dabdi ziyaadadii dartii uga raajaxsan ow kahrati cadadin cadad badnaantiisa dartii uga raajaxsan ow gayri dalika ama kaagaas keyrkii uga raajaxsanoo min wujuuhi tarjiixaati wujuuhda wax lagu rajaxo faaraajixu ka raajixa fa riwaayatu raajixi yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa almaxfuudu maxfuud wa muqaabiluhu ka kasoo horjeedana wahuwa almarjuuxu waa kii laga raajaxsanaaye yuqaalu lahu shaadu ayaa la dhahaya halkan marka raawigii xasan xadiidkiisu saxiixa ah ama xasanka ah baa la khilaafay waxaa lagu khilaafay riwaayad ka raaj mid ka raajaxsan riwaayadiisa muxuu uga raajaxsanaan karaa kahra ama xifdi ama saa'iri wujuuhi tarjiixaad buu uga raajaxsan yahay riwaayada raajaxsan maxfuud baa la dhahayaa kan raajixa ama ha badnaadaan ama nin xifdi badan ha ahaadee riwaayadiisu waa maxfuud baa la dhahaa ta ka soo horjeedana waxaa la dhahaa shaad walidalika marka haddii lagu yidhaha almaxfuudu kadaa ta riwaayaad laguu sheego lagu yidhaha almaxfuudu kadaa waxaa laga wadaa riwaayadan ayaa la rajaxay oo waxaad ka eegeysaa marka midda kasoo horjeedo waa shaad iyada waa shaad nin hiqa ah ama nin saduuq ah ayaa wuxuu khilaafay rag kale nasaa-iga aada u isticmaalaa abu daawuudka laftiisa waa u isticmaalaa kutubaha marka xadiidka waa aad baa loogu isticmaalaa mihaalu dalika kaagaa tusaalihiisa wuxuu yahay maa rawaahu tirmidiyu wanasaa-iyu tirmidi nasaa-i waxa uu wariyo ibnu maaja min طariiqi bni cuyaynata can cmr bni dinaari can cawsajata can ibni cabaasi radia allahu canhuma ana rajula tuwufiya fii cahdi rasuuli اlahi sal l slama walam yadac waarihan wax dhaxlaa kama tegin ilaa mowlan huwa actaqahu mowlo ou isaga xoreeyey maahan alxadiid ayb wa taabaca bna cuyaynata ibnu cuyayna waxaa mutaabaceeyey calaa waslihi xadiidkan mowsuulnimadiisa waxaa ku mutaabaceeyey ibnu jurayjin wagayruhu ibnu jurayj iyo keyrkiisa yani riwaayada ibnu cuyayna can camr bni dinaar ibnu cuyayna waxaa sidan ku raacay oo xadiidka wasliyey ibnu jurayj iyo keyrkiisa waayahay wa khaalafahum xamaadu bnu zaydin baa khilaafay farawaahu can camri bni dinaar buu ka wariyey can cawsajata walam yadkur ibna cabaasin ibnu cabaas ma sheegin ayb hadda marka maxaa la iskugu khilaafsan yahay xadiidkan irsaal iyo isnaad ragna ibn ibnu cuyayna iyo ibnu jurayj iyana xadiidka musnaday ka dhigeen xamaad ibnu zaydna waa irsaaliyey cawsajata can inabiy buu ka dhigay oo yani ana rajulan twufiya fii cahdi rasuuli lahi sal l slam ayuu yihi ibnu cabaas ma sheegin oo mursal buu ka dhigay qaala abu xaatim abuu xaatim wuxuu yihi almaxfuudu xadiidu bni cuyayna maxfuudka yani riwaayada maxfuudadaa waxay tahay xadiidu bni cuyayna ibnu cuyayna xadiidkiisa sababtu waa maxay awalan xamaad waa hiqo isaga xamaad iyou khilaafay ibnu cuyayna iyo ibnu jurayj iyo keyrkiisa kahrada ayaa looga rajaxay ama xifdiga ibnu cuyayna ayaa looga rajaxay xamaad ibnu zayd riwaayadiisa marjuuxay noqotay waxaa la rajaxay riwaayadii ibnu cuyayna riwaayatu ibnu cuyayna maxfuud ayaa la yidhi riwaayada xamaad maxay noqonaya markaas shaad intahaa kalaamuhu faxamaad bnu zaydi min ahli اlcadaalati wاdabdi wamaca dalika rajaxa abu xaatimin wuxuu rajaxay riwaayata man qolo riwaayadood buu rajaxay hum iyaguba akharu cadadan xagga tirada ka badan minhu isaga ka badan cadadkay uga badan yihiin wa curifa min hada taqriiri taqriirkan kan ah waxaa lagu soo ogaaday ana shaada shaadku maa rawaahu lmaqbuulu waa waxa maqbuulku uu wariyo mukhaalifan isagoo ku khilaafaya liman huwa owlaa minhu dad isaga ka owleysan ama badnaanta uga owleysan ama xifdiga uga owleysan tacriifka ugu fiican shaadka marka waa kaas taqriirkani marka waxaan kasoo ogaanay waxaan kusoo ogaanay xaggiisaan kasoo ogaanay buu yihi shaadku waa waxa nin maqbuula uu wariyo mukhaalifan liman huwa awlaamin idan shuduudku laba shardi buu leeyahay laba shardi shardiga koowaad waxay tahay mukhaalafa inay jirto kow mukhaalafa inay jirto labo mukhaalifku waa inuu noqdo maqbuul maqbuul inuu noqdo waa labadaa shardi waa in mukhaalafo ay jirto haddaanay mukhaalafo jirin calaa hada tacriif shuduud ma aha waa imaan doonaa tacriif kale oo shuduudka si kale dhahay oo wuxuu dhihi doonaa wahuwa shaadu calaa ra'yin laakiin middan hadda adiga aan dul joogno shuduudku mukhaalafay ayaa shardi u ah ta labaad shardiga labaadna raawigiisu waa inuu yahay raawi maqbuul ah haddii raawigu maqbuul ounan ahayn shuduud ma jiro nakaara iyo baab kalea la geli doona haddii mukhaalafa aanay jirinna shuduud ma jiro intaa ma la fahmayna wa haadaa kan huwa almuctamadu kan la cuskanayo fii tacriifi shaadi shaadka tacriifkiisa loo lagu cuskanayo dhexdiisa loo cuskanayo bixasabi alisilaaxi isilaaxa sida uu yahay wain waqacat hadday dhacdo almukhaalafatu mukhaalafada lahu isaga lahu liraawi raawiga markaa yacnii la khilaafaa ay dhacdo maca dacfi lala qabo ayb dacfi raawigu ou daciif yahay lala qabo faaraajixu riwaayada raajixa markaa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa almacruufu wa muqaabiluhu ka kasoo horjeedana yuqaalu lahu lmunkaru ayaa la leeyahay haddii mukhaalafaa dhacday laakiin maqbuul maaha raawigu waa daciif riwaayada ninkaa daciifkaa ee maanta wax khilaafay munkara wa midda uu khilaafay kasoo horjeedana waxaa la dhahayaa macruuf mihaaluhu maa rawaahu bnu abi xaatim min ariiqi xubayib bni xabiib whuwa ahu xamزة bni xabiibin الزayaat اlmqri walaalkiis can abi isxaaqa can اlcayzaar bni xurayf can ibni cabaasi can الnabiy sal ly slama qaal man aqaama الصalaaةa waata الzakaةa waxaja اlbeyta wasaama waqara الضayfa dakla اljana qaala abu xaatim abu xaatim wuxuu yihi halkan marka abu xaatim buu leeyahay laakiin warkan waxaa iskale abu zurca w cilalka sida ku taalo alcilal ibni abi xaatim hadalkan abu zurca ayaa loo ayaa ayuu u nisbeeyey ibnu abi xaatim wahu yani huwa munkarun ayuu yidhi lianna gayrahu maxaa yeelay xubayib gayrkiis oo min ahiqaati hiqaadda ah rawaahu can abi isxaaq buu ka wariyey abi isxaaq mawquufan isagoo mawquuf ah wahuwa almacruufu riwaayada mawquufka ayaana macruuf ah suaalaha iska waadix xubayib isaga maqbuul maaha dacfi baa ku sugan yuu khilaafay ardaydii abu isxaaqee hiqaadda ahaa buu khilaafay ardayda abu isxaaq xadiidkan waxay ku wariyeen mawquufay ka dhigeenoo cala bni cabaas isaga xubayibna nebiguu si usii kor yeelay oo usii rafciyey marka wuxuu leeyahay riwaayada ninkan xubayib isagu maqbuul maadaama uunan ahayn mukhaalafana uu la yimid riwaayatu waa munkara wriwaayatu gayrihi oo min ahiqaadna waa macruuf wacurifa bihada kan waxaa lagu aqoonsaday oo lagu gartay taqriirkan ana bayna ashaadi walmunkari shaadka iyo munkarka dhexdooda cumuuman wa khusuusan ayaa ah cumuum iyo khusuus ayaa ah dhexdooda min wajhin dhinac lianna baynahumaa maxaa yeelay dhexdooda ijtimaacan kulan ayaa ah meelay ku kulmaan xaggay ku kulmaan fi ishtiraadi lmukhaalafati mukhaalafada shardintiisa shardinteeda ayaa ijtimaac ayay ku kulmayaan dhexdeeda waftiraaqan ayaa dhexdooda ahaaday kala tag maxay ku kala tegayaan fii ana shaada shaadku raawiihi hiqatun raawigiisu waa hiqa aw saduuqun ama waa saduuq saduuq marka la leeyahy waa xadiidkiisa xasan wlmunkara wa ana almunkara munkarkuna raawiihi daciifun raawiga warinaya waa daciif qayd lmukhaalafa waa ku kul waa ku kulmayaan oo shaadka iyo munkarku labadaba mukhaalafa waa ku jirtaa dhankaa waa ku kulmayaan ee dhinac kalena waa ku kala tegayaan oo dhankaa ay ku kala tegayaan waa maxay raawiga shaadka raawigiisu waa maqbuul asaga midkan raaw munkarka raawigiisuna waa daciif meeshaana waa ku kala bedelaya waqad afala waa halmaamay oo yacni waa sahwiyey man sawaa baynahumaa labadaa ninkii ekeeyey oo simay oo shaadka iyo munkarka isku mid waayo qofkii yidhi xoogaa marka waa sahwiyey buu leeyahay laakiin curfigii mutaqadimiinta mararka qaar waxaa arkaya nin daciifa mukhaalafadiis inay dhahayaan shuduud ay ku sheegayaan mararka qaarna nin hiqa ah marka uu khilaafo dad hiqaad ah riwaayadiisu ayagoo dhahaya arka waxaad arkaysaa iyagoo dhahayo haadaa munkarun marka nooc tajawusa isaga jiro hadaad marka kutubulcilal ka fiiriso waxaad arkay nin yacni hiqo ah riwaayadiisa oo wax ku khilaafay in la dhahayo nakara ku jirto ama waa munkara la leeyahay marka iyada lafteeda tajawus badan baa isaga jiro halkan kabacdi wuxuu gelayaa marka dee alictibaar walmutaabacaat washawaahid hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed